bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan warka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay hindisaha shaqa abuur loogu samaynayo dhallinyarada soomaaliyeed guddiga doorashada puntland oo daha furay ololaha waxbaridda dadka codaynaya weliba jadwalka hergelinta doorashada deegaanada kulan loogu ducaynaya alla u naxariistay ah dooraha badda oo muqdisho lagu qabtay islamarkaana dhowaantan inuu ku dilay magaalada muqdisho xag ay iska soo aruuriyeen wariyaal ku nool dalka haye dibadda ah ayaa la gaarsiiyey qoyska marxuum jibriil maxamed nuur oo ka mid ahaa bahda saxaafadda oo dhowaanta muqdisho ku geeriyooday dowladda federaalka imf weliba banka adduunka ku shiray habka soomaaliya ay kuga heli lahayd lacag hore looga joojiyey maaradka dibaddana telefishinka aljaziira oo maxkamadda dembiyada i c c u gudbiyey kiiska dilka wariya shiriin cabducaaqil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
usoo dhawaada dhegeystayaal warka oo dhammaystiran madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay hindisaha shaqa abuur qaran weliba hindisaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshihiisa horumarinta dhallinyarada kaasoo xoogga saaraya abuuridda fursado shaqo ee dhallinyarada iyo weliba xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda madaxweyne ayaa xusay inay dowladdu ay siin doonto tabinta koowaad hindishaha shaqa abuurka qaran si dhallinyarada door uga qaataan qorsheynta qaranka dibudhiska dalka kobcinta dhaqaalaha maalgashiga weliba xoreynta dalkeenna dhallinyarada soomaaliyeed ayaa shacabka ay ka kooban yihiin in ka badan boqolkiiba toddobaatan waxayna asaas u yihiin dowladnimada dhaqaalaha dalka horumarinta arrimaha bulshada si aan uga gaarno isku filnaansho buuxda waxaan ku dhawaaqayaa madal ay dhallinyarada soomaaliyeed ku wadaagayaan hal abuurkay weliba horumarinta dowladooda ayuu yihi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladdu ay kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dalka isagoona dadka soomaaliyeed ku dhiirageliyey inay horumar u noqdaan hal abuurka hirgelinta qorshayaasha kobcinta dhaqaalaha dalka si xal waara looga helo cunuqabataynta caqabadaha waaweyn ee hista dalkeena weliba dalkeena ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud
ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan maanta mar kale usoo hor istaagay inaan la wadaago waxyaabaha howlaha hortaminta leh ama muhiimadda leh ee aan rabno dalka inay muxuu ahay directionka ama jihada dalka inuu dhaqaaqo aan rabno sida la wada ogyahay dalkeenna dadkiisa boqolkiiba toddobaatan in ku dhow waa dhallinyaro da-yar ah oo wiilal iyo gabdhaba leh meel kastana ku nool dalka waa mustaqbalka dalkan iyo muxuu ahay awoodda dalkan meesha ay taallo waa meeshaas sidaas daraaddeed maadaama mustaqbalkeenna uu saaran yahay dhallinyarada dowladdeyda waxaan rabaa in ay hortabinta barnaamijyadeeda hortabinta ay ka mid noqoto horumarinta dhallinyarada dhallinyarada dhinac walba ayaan rabnaa inaan u horumarino dhallinyarada waxaan rabnaa xagga aqoonta xagga fikirka xagga maxaanku irahday fursadaha intaba inay ka horumaraan leanna waxaan aaminsannahay dhallinyarada soomaaliyeed markii fursad la siiyo in ay cid walba ka ka fiicnaa karaan inay cid walba ka horumari karaan inay cid walba ka awood badanyihin kana wax soo saari karaan sidaas daraaddeed maadaama dalkaani ay fursadaha ay cidhiidhi iska noqdeen dowladdeennuna ay muddo dheer dowlad nugul soo ahayd welina ay dowlad nugul tahay waxaan rabnaa inaan markaan aan xoogga isugu geyno sidii dhallinyarada iyo horumarinteeda dhinac walba ah looga fikiri lahay waxaan rabnaa galabta rabaa inaan ku dhawaaqo inaan furayno haddii alla yiraa hindisaha horumarinta dhallinyarada qaranka ama dhallinyarada soomaaliyeed oo aan rabno talada dalka inay wax ku yeeshaan jihada dalkan uu aadayo waxyaabaha la qabanayo waxa mustaqbalka ee soo socdo la wada hiigsanayo dhallinyaradu inay doorna ku leeyihiin talana ku leeyihiin
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kaasi ka hadlayay hindise oo ku dhawaaqay islamarkaana shaqo abuur qaran loogu sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed guddiga doorashada puntland ayaa daha furay ololaha waxbaridda codeeyaha iyo weliba jadwalka hergelinta doorashada deegaanada labada kun labaiy labaatan maxamed xuseen dheere ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya
guddiga doorashooyinka ee puntland ee tiibik ayaa qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku dahafurayeen ololaha waxbaridda codeeyaha iyo jadwalka hirgelinta doorashooyinka deegaanada labada kun iyo labaiyo labaatanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada madaxda ururada siyaasadda mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare ururada bulshada rayidka ah siyaasiyiin waxgarad jananka ciidanka booliiska madax ka socotay unsom iyo maamulka gobolka ayaa kasoo qaybgalay xafladda bandhigga mas-uuliyiintii ka qaybgalay kana jeediyey hadallada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxaa laga bartay doorashadii dhacday qorshaha midda soo socota iyadoona goobta lagu soo bandhigay cilmi baarisyo muhiim ahaa oday maanta kalsooni lagu qabo oo wax kala saari kara oo geed fadhiya oo loo noqon karo waa dhammaaday xildhibaan lacag la siiyo oo lala soo baxo oo codkiisa la ysku hadleeyana waa dhammaaday siyaasi iyo saaxiib la ysku hadleeyo isagana waa dhammaaday oo dhabar jabin iyo mid isgelin baa tumi wax bannaan oo aan ahayn dadku inay doorasho aadaan oo ay dadka cod weydiisaan oo inoo furan male
guddoomiyaha ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inuu furan yahay ololaha doorashadu isagoona bulshada u sheegay inay daacad ka ahaan doonaan geedi socodka doorashooyinka waxa uuna faahfaahin ka bixiyey qorshaha tibig barnaamijkan wuxuu ku socdaa kala wadaag iyo tixgelinta mar walba dunuufaha jira taasaan ku wadi doonaa abaaraha hadda jira aan rajeynayno in ilaahay naga saaro oo ah hadda caqabadaha ugu waaweyn aan filayno inay broseska caqabada ku yihiin kuwo horeo lasoo maray oo aan usoo adkaysanay baa jiray oo ay ka mid ahayd covid nineteen doorashooyinka laba kun iyo labaiyo labaatan soo gaaray ilaa laba kun iyo labaatankii socday wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka weynala joogaa waxaa nagaga dhiman oo iyadana aan kana ballanay ayna tahay in si deg dega loosoo dhamaystiro arrinta xuduudeynta iyo kala calaamadeynta degmooyinka oo iyaduna arrimaha muhiimka ah ee aan sugayno loona baahan yahay inaanay ilaa bishan hadda dhalanaysa dhaafin ay tahay wasiir dhammancad ayaa sheegay inay u taagan yihiin ka dhabaynta doorashooyinka waxa uuna dul istaagay soohdimaha u dhexeeya degmooyinka iyo gobollada iyo degmada ayl oo aysan weli fariisan golihii deegaanka ee lasoo doortay inaynu mar walba u taagannahay ka dhabaynta hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyiinta iyo in doorashooyinka degmooyinka golayaasha deegaanka lagu soo doorto hab ay dadku maxaa la yidhaahdaa leeyihiin ama ama hal cod iyo hal qof barnaamijka la yidhaahdo soodimihii si marar badanoo hore baan ku celcelinay diyaar wey ma ahan xuduudo kelmaddaas waxaan rabnaa inaan saxno xuduudo maaha ayl xaaladeedu kahana kuga xirra mideeye iyo ururo kalena kuga xirra maxaa la yidhaahdaa waxaa jiray arrimo farsamo aan xalinaynay waad la socotaan doorashada dibudhaci ku yimid saddexda degmo inta badan waqtiga inay qaadatay inaan xalino arrimo farsamo ilaahay maadiisa laba degmo waa inoo hirgashay degmada ayla arrimihi farsamo aan xalinaynay
barnaamijkani waxa uu ahaa mid si weyn faa'iido ugu ahaa dowladnimada puntland waxaana lagu soo bandhigay xogta hanaankii a u dhacday doorashadii saddexda degmo iyo qorshaha hirgelinta doorashada golayaasha deegaanada puntland ee labada kun iyo labaiyo labaatanka sidaas ayayna puntland oo xubinka ah dowladda federaalka ah ku macsalaameysay hanaankii duugga ahaa ee xulashada haddii uu barnaamijkani noqdo mid midho dhal ah maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
lacag ay iska soo aruuriyeen wariyaal ku nool dalka iyo dibadda ay gaarsiiyeen qoyska marxuum jibriil maxamed nuur oo ka mid ahaa bahda saxaafadda oo dhowaanta muqdisho ku geeriyooday maxamed iidla ayaa warkan inoo faahfaahinaya
halkan waa gurigii magaalada muqdisho uu ka deganaa allah u naxariistay weriye jibriil maxamuud nuur oo ka mid ahaa bahda saxaafadda dhowaanna ku geeriyooday magaalada muqdisho allah u naxariistay marxuumka ayaa ka tegay caruur xaas iyo sidoo kale xubno kale oo ehelkiisa ka mid a oo isagu gacanta ku hayay si qalbiga lagu qaboojiyey allah u naxariistay qoyska marxuumka loona muujiyey inuu ka mid ahaa bahda saxaafadda ayaa waxaa weriyaal soomaaliyeed oo ku sugan gudaha iyo dibadda dalka ay isu xilqaameen in ay qayb ka qaataan sidii qoyska marxuumka loo gacan qaban lahaa wariyayaal ay hormuud u yihiin agaasimaha guud ee warbaahinta dalsan xasan cali geesey iyo weriye hore maxamed cali madka ayaa sameeyey qaaraan aruurin loo sameynayo qoyska allaha u naxariistay marxuum weriye jibriil waxaana markaasi ay ku guulaysteen in lacag ka badan afar kun oo doolarka maraykanka ay ka soo aruuriyaan weriyaal ku kala sugan gudaha iyo dibadda dalka kuwaas oo bahwadaag la ahaa weriye jibriil muddana uu la shaqaynayey allaha u naxariistay jibriil ayaa ka mid ahaa wariyaashii lagu aasaasay muddada dheerna wax ku qorayey wargeyska muqdisho times isagoo ka soo shaqeeyey xarumo kale oo ay ka mid ahayd warbaahinta dalsan lacagta laga soo aruuriyey wariyayaasha ku sugan gudaha iyo dibadda dalka ee uu la soo shaqaynayey jibriil ayaa maanta gaartay qoyska jibriil allah u naxariiste markii lacagta lagu wareejiyey qoyska ayaa waxaa ugu horreyn hadlay qaar ka mid a xubnihii ka socday bahda saxaafadda in jibriil uu lahay dad kale oo aan ahayn dadka guriga kula nool iyo dadka u dhashay dad aan ahayn inuu leeyahay oo qabiil kale uu leeyahay oo asxaab kale uu leeyahay inaan muujina u nimid imaashaheeduna insha allahu tacaala maanta keliya ma noqon doono adeero joogaan noqon doonaa oo qoyska warqaba waxaan si gaara ugu mahad celinaa guud ahaan bahda saxaafadda haddaan nahay laba nimoo odayaal ah oo hawshaan isxilqaankeedii inta badan ayagu waqti u horay iyagoo weliba mashquul oo howlo kala haayaan marka labadaas nin xasan aligeesey iyo maxamed cali madka waxaan leenahay ajir axsanad allah idinka siiyo dadkan hadda meesha fadhiyan waa bahdi jibriil maxamed nuur waa dadkii uu la shaqaynayey saxaafadda xilli adaguu soo maray oo qof shaqadaas qaban kartaa ay shaata waa naga baxay isaga ahlu janno allah ka dhigo waxaan u soo raacnay oon halkan u nimiday ehelka inaan soo fiirin soo booqano waxaa dadaalkan udub dhexaad u ahay labadaa nin xasan cali geesey iyo madka fikirka ragga ay ku talaaleenan anugu ka mid ahaa bootaan ka mid yahay biibta ka mid tahay xuursha ka mid yahay waxaan isaga mid nahay in walaalkeenna aan dhahna allah u naxariisto
dhalinyaradii soo abaabushay howshaan oo ilaa iyo heerkan soo gaarsiisay oo rajada nagu beertana ilaahay rajo fiican ha ku beero waa ugu ducoohaynaa maaragtay ilmaha jabriil yar iyo weyn dhammaantood waa u tacsiyeehaynaa maamada waxaan leenahay awalba adaa dadaali jiray jabriil iska tabaryaro u ahay annaga waxaana keena tabaryaradiisa horaana keentay gabartaydi ilaahay maaragtay ha idiin barakeeyo afar kun iyo toddobaatan ehelka marxuumka oo ay ku jirto xaaskiisa ayaa sidoo kale ka mahad celiyey iyaguna gacantan kaga timid bahda saxaafadda ee saaxiibka la ahaa jibriil aniga caashi maxamuud caliyaalayn dhahaa waxaan ahay jibriil xaaskiisi waa mahadsantihiin adeeryaalo jiraatiin abtiyaalo jiraatiin waana soo booqateen khayr allah idin siimaa ka soo qaadeen beddelkoora allah idiin geliso marka waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo booqashada maanta aadna soo booqateen deeqda aad maantana soo gaarsiiseen oo sadaqada ee ay soo aruuriyeen dadka jabriil bahdiisa ah annaguna waa guddoonnay deeqdaas oo ah afar kun iyo toddobaatan doolar agaasimaha guud ee warbaahinta dalsan xasan cali geesey oo isaga iyo weriye hore maxamed cali madka ay qayb libaax la ka qaateen soo aruurinta iyo fikradda lagu aruuriyey lacagtanba ayaa waxa uu ka hadlay madasha
maanta waa idinsoo booqannay waxaan nahay saaxiibadii jibriil runtii jibriil wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey oo bahdan dadkan kulligood u ahaa odayaasheedii ka mid ahaa marka saxaafadda laga hadlaayo wakhtiyo kala duwanay leedahay laakiin wakhtigii qoraalka lasoo bilaabay sagaashameeyadii biibtaan hadda dhinaceyga fadhido iyo mucjis iyo xoorshe laakiin odayaashii saxaafaddu ahaa akhyaar waaweyn oo dalka jooga iyo kuwo dibadda jiraba oo badankoodba dibadda ha jiraanay ayaa isxilqaamay aniga iyo madka ayaa marka hore bilaabna bal fikrad ah in jibriil iyo qoyska laga war doono maadaama oday naga dhinto uu ahaa naga jira allahu raxmade booqashadaasna ku soconnaa tiimkeeni dibadda iyo annagii gudaha jooga markaan iswarsanayna waxaan sameynay xoogaa yar inaan isku soo aruurino isku soo dadarno wax badan ma aha laakiin inaan saaxiibkeen xaafadiisii ehelkiisii kusoo booqona ugu talagalnay intii soo dhiibatay oo saaxiibada dibadda iyo inta hadda socoto gudaha akhyaarta kasoo qayb gashay oo madka iyo ugu horeeyana iyagana kheyr allah ka siiyo
dowladda federaalka ee weliba bangiga i m f ah ayaa ka shiray habka soomaaliya ku heliilay lacaga hore looga joojiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta shir guddoomiye ay kulan wadajir ah yeesheen bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka i m f kulankaas waxaa looga hadlayay inta uu socday habka ugu sahlan ee dowladda federaalka ay ku heli lahayd kabka miisaaniyadda sanadii lasoo dhaafay la joojiyey in la xiriira dibudhacyadii dalka ee doorashooyinka xilliga uu galay arrintaasi oo sababtay in lacagahaasi la joojiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda qoraal lagu soo saaray waxa uu ku sheegeen sidoo kale kulanka diiradda lagu saaray sii wadida isbeddelka maaliyadda saruqaadidda dakhliga gudaha ee muhiim u ah dhaqaalaha soomaaliya maanta waxaana shir guddoomiyey kulanka wadajirka ee bangiga adduunka ee i m f waxaana uga wada hadlay habka ugu sahlan ee dowladda soomaaliya ay ku heli lahayd kabka miisaaniyadda sanadii la dhaafay lasoo jeejiyay ayuu yihi wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle weli waxaad dhegaysanaysaan warkii dalsan ee habeennimadan caawa halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana tv-ga al-jaziira ayaa maxkamadda dembiyada ee dagaalka dembiyada i c c u gudbiyey dacwad ka dhanaha dilkii loo geystay wariyihii al-jaziira ee dhulalka la haystay reer falastiin shiriin abucaaqil madaxa tv-ga al-jaziira ayaa sheegay in iyagu ay go-aansadeen inay maxkamadda u gudbiyaan arrintaasi tv-ga al-jaziira ee dalka qatar la gelaya maxkamadda dembiyada caalamiga i c c u gudbiyey dacwadda dilka wariyihii shariin abucaaqil waxaana lagu sheegay warbixintan in laga sii daayay tv-ga qaamiystii aynu soo gudubnay kooxda qareenada al-jaziira ay weheliyaan khubaro dhanka sharciga caalamiga ayaa soo diyaarin doonaa fayl ku saabsan dilka abucaaqil si loogu gudbiyo maxkamadda i c c abucaaqlah ayaa ahayd wariyo caan ah u dhalatay dalka falastiin haysatana dhalashada maraykanka ayaa la toogtay intii socday duulaan israa'iil ay ku qaaday daanta galbeed dhoolka laystay reer falastiin kow iyo tobankii bishii mey bishan meyna aynu ku jirno guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegaysanaysaen idaacadda dalsan khiyaartana dhegaysanaysa caawan dhagaynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel